kulankan online ku hadalaya fahamka iyo mas-uuliyadda ku saaran hay-ado dowladda maareynta kiisaska ku dhex dhigo bulshada ee laka goboday magaalada kismaayo xarunta dowladda jubbaland yoweyba ku qayb galay maamulka degmada wasiirka wasaaradda bilaanta heer ilaaliyaha guud ee jubbaland mas-uuliyiinta hay-ado koolgalow deegaanka guddoomiyaalka xaafado horjoogyaalka kaamamka magaalada ee odayaalka dhaqanka iyo ururada bulshada markiisu kulanka ha dhammaaday gureed ayaa heer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland nuurudiin maxamed khaliif wayba uuse sharaxaad gubiyey muhiimada kulanka iyo weliba walyaawarlan ku hadlay usoona bulshada iyo holwadeenada hay-adu saanka baagi iyo markaas ka dhagamaan walyaabaha kubay kulanka wuxuu qabaa sharcigu dembiga waa individual qofbaa gala lama dhihi karayo qabiil ma gala dembi hay-adma keliya dembi miyada gelaysaa qofbaa dembi waa individual qofbaa gelaya qofkaa dembiga gala dhibanihuna waa qof ama waa dowladda oo dhan hadduu yahay xafiiska waxaa loo qeybayaa dembiga waa xafiiska xeeraalihu markuu saa usoo gaadhaba dhaqaajinayo oo aanu sugayaa dhibanayo ka ah haddii qof la dilo lama dhahayo yaa dhibana ka ah meydkii waad arkaysaaba haddaa aragto in afgembi la samaynayo ma dhahaysid yaa la afgembiyaya ma dhahaysid markaaba horaa laga dhaqaajiya qofna waa qof waxa la dhaho waxaa lagu dhaqaajiyaa codsi dhibane tusaale ahaan qof baa ku caayo aflagaadi kugu sameey hadda waxaa soo qabatay aflagaadada soo maaha social media lagu sameeyaa soo badatay qofka xafiiska xeerlaalihu qof halkaas ku sameeyey qof kale oo iska caawiya hadduu dahayad institution dowladeed iyo hadduu aflagaadeeyo waa fandambiyad xafiis ku dhaqaajinayo laakiin qofka facebooka kaa cahay xafiiska xeerlaalihu muu soo ereeya ma dhigi kartiya waa inaad adigu tagto ood cabasho gudbisato oo dhaha qofkaas ay caayay ha layga qabto aad dhahda weeye kadib baa isagina la wacayaa waan ku dheeraaday waxaan rabnaa waxyaabahan laga shaqaynayo in xogtani ay noqoto ay dadku ururinayaan xog horta sikuura waa inay noqoto kow janalada sharcigu uu fasaxay inay faldembiyeedka handalgareeyaan oo keli ah ayuunbaa handalgarayn karana maxaa ka wadaa faldembiyeedka wuxuu ka soo bilowdaa booliiska wuxuu u soo gudbaa xeerlaalinta wuxuu ku dhammaadaa maxkamadaha ayuu ku dhammaadaa hadday jirto cid kale oo ku howlan ka shaqaynta barnaamijyadaas si sabrate ah oo madax banaan ma oga shaqayn karaan tusaale yar baan iisoo qaadanaya haddii aad handalgarayso kiis tacaddi ah ood dhahdo qofkan qofkan wuu kufsaday ood riboort ka qorto inuu kufsaday haddii caddaymo keen lagu dhaho inuu kufsaday ood caddaymo keeni weydo soo ma ogina faldambiye tahay inay janalada saxda ah wixii faldambiyeed ah uu ku soo dhaco ciddii loogu talagalay cidda loogu talagalay waayo waynu sharaxnay cid aan ciddaa ahayn oo faldembiyeed qabata oo faldembiyeed la dagaalami karta totally ma jirto adiga waxaad tahay markaad hay-ad u shaqayso qof shacaba yaa tahay qof shacaba qaanuunka siiyey qof shacaba inuu faldembiyeedka isagu la dagaalo oo uu handalgareeyo xafiiska heer ilaaliyaha guud ee dowladda jubbaland iyo wada dadaalo laga hormariyo fahamka iyo mas-uuliyadda ku saaran hay-ado dowladda maareynta kiisaska ku dhex dhalado bulshada dhatiye